sidii aad wararkaba ku maqlayseen wakiilo ka socday dalalka qatar soomaaliya turkiga imaaraadka britain iyo maraykanka ayaa magaaladani washington ku yeeshay kulan looga hadlayay ammaanka soomaaliya dowlad dhiska horumarinta iyo ahamiyadda gargaarka baniaadantinimo falastiin axmed imaan ayaa haddaba wasiiru dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya cali maxamed cumar cali balcad oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii soomaaliya ku matelaysay shirkaasi ayaa waxay ka wareystay howlaha shirka bismillahi raxmaan raxiim falastiin waa ku salaamay kulanka halkan a u nimid wuxuu ahaa kulankii lababaad kulanka ka horreeya ayaa wuxuu ka dhacay magaalada london kulankaas waxaa isugu yimid shan dal oo ka mid ah dalalka ugu tunka roon ee kaalmeeya soomaaliya dalalkaas oo kala ahaa dalka qatar dalka imaaraadka carabta waddanka turkiga dalka ingiriiska iyo dalka maraykanka kulankaasi koowaad soomaalida kama anay qaybgelin oo shanta dal ayagaa goon ahaan isugu yim u kulmay oo arrimaha ka wada hadlay kulanka hadda xiga oo kan hadda lagu qabtay washington ayaa lagu casumay soomaalida waxa ugu weyn oo kulanka looga hadlayna waxa waaye kaalmooyinka ay bixiyaan waddamadaasi sida laisugu miisaami lahaa oo hadba mataqaanaa cid walba waxa ay qabanayso loo ogaan lahaa si aanay u dhicin wax loo yaqaano duplicate amba amba isdul saaran amba aanay u dhicin wax gaab ah oo aan waxyaaba loo baahnaa in la kaalmeeyo aan kaalmadeedii aana dhicin marka guud ahaan waxaa looga hadlayey annaga waxaan u nimid inaan baahida dowladda soomaaliya u bandhigno iyaguna ay go-aan ka gaaraan cid walba baahidaasi qaybta ay ka qaadan karto si aynay aanay aanay iskugu dhicin mataqaanaa wax isdul saaran marka baahidiina maxaa ugu weyn hadda oo aad ka rabtaan beesha caalamku inay idinka kaalmayso
annaga baahidana ugu weyn de waa waddankayga waa waddan aada u burburay oo baahidis baahiyada lasoo koobi kara maaha laakiin waxyaabaha immediateka hadda u baahan waxaa waaye dagaalada hadda socday aan kula jirno kooxaha xaagajirka ah taakuleenta ay u baahan yihiin ha ahaadeen qalab ciidan ha ahaadeen tababar ciidan iyo ha ahaadeen mataqaanaa kaalmooyinka dagaalka la xiriira sidoo kale waxaan u baahannahay kaalmooyinka la xiriira waxyaabaha loo yaqaano xasilinta ama stabilizationka waayo marka meel laga saaro qolooyinkaas xaaga jirka inta badan waxaa burbura waxyaabihii dadka ka dhexeeyey waxyaabaha loo yaqaano public properska loo yaqaano ay ka mid yihiin ceelashii iskuuladii ay ka mid yihiin isbitaaladii waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin maalgelin iyo taakulaan ayay u baahan yihiin sidoo kale sae dalkayga waxaa ka jira abaaro mataqaana baahay oo xilligii shanaada hadda sii maraya aan wadanku aan roob ka diin marka humanitarianka ayadana waa u baahannahay dabcan dee dalkayga gacan hoos kuma jiri karo oo de waktiga dheerna waxaan u baahannaha in horumarka waxyaabaha mataqaanaa baahayaha soo noqnoqday si looga maarmo waxaan u baahannahay in lagaga kaalmeyo dhinaca horumarka ha ahaadeen dhinaca beer beerista casriga ha ahaadeen dhinaca kalumeysiga ama dib u dhiska dalkoo ah in waddooyinkii iyo dekedihii iyo mataqaanaa dib loo dhiso iyo iyo dhinacii waxbarashada iyo shaqa abuurka marka baahayahaas oo dhan ayaan u gudbinay marka dabcan shirarkan way socon doonaan oo hadda mid ka xiga waxaa lagu qaban doonaa magaalada dooxa saddex bil gudahooda kaasoo ay la imaan doonaan mataqaanaa qorsho ah baahiye aan gudbinay sidii ay ay nooga caawin lahaayeen iyo cid walba wixii ay qaban lahayd loo wada ogaan lahaa marka dalalka aad sheegtay iyagu laftirkooda isku aragti ma ka yihiin arrimaha soomaaliya waxay isku aragti ka yihiin inay shacbiga soomaaliyeed garab istaagaan oo ay kaalmeeyaan dabcan de waxa ayaga ka dhexeey ayaga ka dhexeeyaan laakiin inay soomaaliya kaalmeeyaan isku aragtiga ka wada yihiin
hadda dhul badan al-shabaab laga xoreeyey dhulalkiina weli caqabadaa ka taagan meelaha qaar dagaaladu waa ay istaageen culaysyo gaarahoo idin haysta oo idinka hor istaagaya miyaa jira in ama adeegyo bulsho meelaha qaar ay gaaraan ama dagaalku uu sii socdo tabarta dowladda ee dagaalka al-shabaab intee la eg tahay marka militariga ahaan laga soo tago ama ciidan ahaan
dabcan de arrimaha militariga fiiro gaar iyo aqoon gaara uma lihi kama hadli karo laakiin arrimahan xasilinta ama agtaakulaynta meelaha shabaabka laga xoreeyey de waad fahmi kartaa dhulka hadda la xoreeyey ee ugu badan waa hirshabelle iyo galmudug waa degaano inta badan aan wadooyin lahayn oo inta badan kaalmayntooda ay ku xiran tahay dhinaca hawada badankooduna aan garoomo lahayn marka kaalmadii way socotaa oo de meeshii la gaarsiin karo waa la gaarsiiyaa kuwa kalena waa lagu socdaa dabcan dee weli waxaa socota mataqaanaa in meelaha qaarkood sifayn iyo mataqaanaa amnigooda aada loo sugo marka howlahaasi dee waa howla waddankuna waa waddan aada u balaaran oo marka laga bilaabo mataqaanaa ii sheeg dhinaca cadale ilaa iyo hardheer waa dhul aada u balaaran oo dhinaca mataqaana dhinaca hiiraan la aado marka waxaasoo dhan way socdaan waana dardaran waa la gelin doonaa hadduu ilaa yidhaahdo waddamo fara badan oo soo gurmado naga kaalmeynayna waa jiraan oo ka duwan kuwa hadda intaan kula kulanay marka laga soo tago kulanka lagu ballamee dooxa ka dhici doona saddex bilood kadib maxaa kaloo hadda kulankan kasoo baxay oo la isku raaco adinka waxtar idinleh
kulankan waxyaabaha ugu muhiimsanaa waxayd markii ugu horeysay dowladda soomaalidu ay ay ka qayb gasho baahiyaheedana ay soo bandhigto marka maanta shalay waxaan u bandhignay baahiyihii qoraal ayaan u gudbinay marka waxaan sugaynaa in maalmaha soo socda ay ay jawaabo ka ka yimaadaan oo ay ay intay ayagu gooni u wada hadlaan maalmaha soo socda ay noo soo gudbiyaan wixii ay ka qaban karaan baayahaas dabcan qaarkood already howlaha ka socdaan ama ha aadan tababaradii ciidamada oo meelo kala duwan ciidankayga maanta tababar ay ugu maqan yihiin ha ahaadeen kaalmada taakulaynta xagga saadka oo shalaa ugu dambeysay ay dowladda maraykanku ay saad mataqaanaa dhinaca hubka ay xamar geysay wadamada kaleento sida turkiga kaalmooyinkooda inkastoo dhinaco waddankooda dhulgariir badan oo ka dhacay haddana kaalmo xoog leh ayay ka geystaan dhinaca dagaalada hadda socda marka guud ahaan kaalmooyinku way socdeen shirkan waxaa keliya oo muhiim u ahaa in kaalmooyinkaasi laisla ogaado si mataqaanaa baahiyaha jiro mataqaanaa dawalistooda laisla ogaado mataqaanaa aanay dhicin in waxyaaba qaarkoodna ay ay ay overlap noqdaan ama duplicate noqdaan waxyaabaha qaarkood ay qabya noqdaan
aad ay umaadsanyiinkaasi waxaa ahaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya cali maxamed cumar cali balcad oo u waramayey falastiin axmed iimaan halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a